gudoomiyaha degmada kismaayo oo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo ay weheliyaan qaar ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha magaalada ayaa kormeer ukuurgelid ah ku tegay xaafadaha qaar ee uu saameeyey roobkii mahiigaanka ee ka da-ay magaalada kismaayo kaasuu biyodhigay xaafadaha qaar kormeerka mas-uuliyiinta uu horkaciyay duqa magaalada ayaa waxa ay ku tageen xaafada daabyambe oo dadka qaar guryahoodii biyuhu ay galeen islamarkaana uu kasoo gaaray khasaare kala duwan cumar cabdulaahi maxamed gudoomiyaha degmada kismaayo oo ahna duqa ah magaalada ah ayaa kormeerka kadib ka warbixiyey saameynta roobka uu ku yeeshay xaafadihii uu booqday dhowr xaafadood baa biyuhu saameeyeen xaafadda guulwade waaxda albarako laba guri oo cariishaa ka dubay ee waaxda sh- ee xaafadda shaqaalaha iyadana saddex guri oo cariisha baa wax- bay waxgaareen xaafadda faanoole godka barwaaqo iyo godkan hadda aan taagannahay oo barwaaqo ee xaafadda calanley waaxda madiino wan iyadana biyo fiican baa galay laakiin waxa ilaahay loogu mahadiyaa laba shay kow wax dhimashaah oo khasaare nafeeda iyo dhaawaci midna kama dhicin ee way jiraan dad guryahoodii biyuhu galeen oo ay raashinkii iyo ay ka maxaa ahaydey ee ka qoyeen intaasuna intii la filayey way ka yar tahay dhowr xaafadood baa biyuhu saameeyeen xaafadda guulwade waaxda albarako laba guri oo cariishaa ka dubay ee waaxda sh- ee xaafadda shaqaalaha iyadana saddex guri oo cariisha baa wax- bay waxgaareen xaafadda faanoole godka barwaaqo iyo godkan hadda aan taagannahay oo barwaaqo ee xaafadda calanley waaxda madiino wan iyadana biyo fiican baa galay laakiin waxa ilaahay loogu mahadiyaa laba shay kow wax dhimashaah oo khasaare nafeeda iyo dhaawaci midna kama dhicin ee way jiraan dad guryahoodii biyuhu galeen oo ay raashinkii iyo ay ka maxaa ahaydey ee ka qoyeen intaasuna intii la filayey way ka yar tahay magaalada wadooyinkoodii la dhisay oo labadii shirkadood ee oo ay dhiseen c o c c iyo kulmiye wax dhibaata ma gaarin cilada keliya oo jirtaa waxa weeye weli wadooyinku waa qabi oo shaqaa socota dirinajadii maxaa ahayde qaybo badan baa dhammaaday qaybana waa socdaan dadkuna waxay weli arkayaan biyihiioo qaybi aysan socon taasna waxaa keenaysa eh, dirinajka oo aan dhammaan insha allahu tacaala waxaan dhammaystiri doonaa bisha soo socota ee juun haddii alla idmo bartamaheeda way isu qabsan doonaan